بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجنا قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر قصة إيوكو waxaan kaga hadlaynaa qodobka koob iyo tobnaad marxaladii saddexaad oo ugu eh, eh, marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo aynu ka hadlaynay ayaynu toban qodob ka soo hadalnay kani waa qodobka koob iyo tobnaad wuxuu odhanayaa qodobkani ikhwatu yuusuf tamayazuu can gayrihim liyatashaawaruu fima baynahum ikhwatu yuusuf markii ay ka quusteen na- eh, ya- eh, yuusuf calayhi salaam inuu banyaamiin u sii daayo ama ay yidhaahdeen mid kala qaado yaa ayuha alcasiizu ina lahu aban shaykhan ka- eh, kabiira fakhud axadana makaanahu inaa naraaka min almuxsiniin markaysaa yidhaahdeen waatuu yidhi qaala macaada allah an naakuda ilaa ma wajadnaa mataacana cindahu inaa idan la daalimuun halka ayaynu marayn waxaa dhacday markaa waa quusteen oo ninkaani mar hadduu yidhi macaad allah hadal kale kama noola dulmina geli mayay yidhi anugu qofkii alaabteeda aanu agtiisa ka helay unbaan qaadanayna gaar bay u baxeen marka liyatashaawaruu si ay u tashadaan maxaan samaynaa tobankoodiiba tamayazuu can kayrihim gaar bay u baxeen leanna waxaa ku taagan oo soo galeen ballantii ahayd lataatunanii bihi ilaa an yuxaada bikum ballantaasaa hor taalla waad ii keenaysaan waatuu yidhi yacquub waad ii keenaysaan oo banyaamiin ilaa in idinkoo dhan inta layda hareereeyo oo cadow ida helo aa markaa laydinka awood bato oo layda laayo oo markaad halaagsantaan hadda markaa waxa weeye qadar allahu maa shaa facal waa sabraya laakiin sidii yuusuf oo kale inaa inta la tagtaan hadhow idinkoo iska socdo timaadaan ma yeelayo ballantaa waatay galeen marka oo cahdigaa iyo ballantaa eegay galay hadday ballantaa maw eh, markaa cahdigaa adag oo dhaar iyo ilaahay eh, eh, markhaanti ka aha wallahu calaa maa naquulu wakiiluu yidhi lagama bixi karo maxaa xala marka ninkanna awood uma sheegan karaan oo de waa nin maxartay beledkii oo dhan haysta waa casiisu misr ciidamo iyo wax walba iyo haysta wii awood umay laha haddii ay wax yar isku dayaan iyagoo dhan baa la qabqabanaya waa la xiraya maxaa xala marka gaar bay u baxeen idan awood ma hayaan gaar bay u baxeen waa tashadeen marka taladoodii marka ilaahay wuxuu inooga sheegay wixii ay is yidhaahdeen iyo ninkii ugu ra'yi fiicnaa ra'yigiisii ay isqaateen ayaa laynoo sheegay markaa allah waxa uu yidhi markii ay ka quusteen uu yidhi eh, yuusuf inaa idan la daalimuun wuxuu yidhi allah falama stay'asuu minhu khalasuu najiya falamaa goortii istay'asuu ay ka quusteen ya'sigu waa wax markaa ka quusatid minhu ay macnaha yuusuf markay ka quusteen inuu wiilkii u bedelo ama ixsaanta u sameeye iska sii daaya markay ka quusteen oo le go-aan cad buu qaatay yuusuf waana asbaab socota oo waxa weeye dee wuxuu ku shaqaynayaa waa waxyi min allah waxaa la rabaa yacquub iyo duriyaddiisa oo dhan in masar la keeno asbaabtii baa marka socota falama staycasuu minhu khalasuu najiya gaar bay u baxeen khalasuu ay tamayazuu can gayrihim gaar bay inta u baxeen ayay halkaa inta tageen bay tobankoodii tashadeen kii ugu tala fiicnaa baa marka laynoo sheegay qaala kabiiruhum qaala waxa uu yidhi kabiiruhum intii kale taladoodii laynooma sheegin qaala kabiiruhum kii ugu weynaabaa waxa uu yidhi waa ninkii ugu weynaa qaar waxay yidhaahdeen waa ruubiin qaar waxay yidhahdeen waa shimcuun qaar waxay yidhahdeen waa yahuuda waalcilmu cinda allah in la magacaabo oo la yidhaahdo hebel buu ahaa waa israa'iliyaad iyo ahlu taariikh waxay qoreen marka qowlka ugu fiican waxay leeyihin culummadu waa ninkii markii hore qisada bilowgeeda lagu soo bilaabayoo markii ay yidhaahdeen yuusuf aan dillo qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yuusuf ha dilinina wa alquuhu fii khiyaabati aljubbi yaltaqidu bacdu siyaarati in kuntum faaciliin waa ninkii markii hore ugu ra'yi fiicnaa oo ka celiyey dilka ayay yidhaahdeen marka laakiin magiciisa alcilmu cinda allah qaala kabiiruhum wax hadda caqiidaha oo ku xiran magiciisa in la ogaadana oo jirana ma jiraan kii ugu weynaabaa waxa uu yidhi qaala kabiiruhum alam taclamuu ana abaakum qad akhada calaykum mawthiqa min allah wa min qablu maa faradtum fii yuusufa alam taclamuu miidan ogeyn ana abaakum aabbihiin qad akhada calaykum inuu idaka qaaday mawthiqan min allah iyo cahdi iyo ballan iyo dhaar min allah alla xaggeeya inuu idinka qaaday miidan ogeyn wuxuu ishaarayaa lata'tunanii bihi ilaa yuxaada bikum heshiiskaas inaad aabbe la soo gasheen so uma ogidin see caqli u tahay marka maanta inaynu inagoo tobankeennii xaragoonayna aabbe u tagno inta ballantaa gallay innagoon dagaal gelin oon dhibaatayna gaarin inaad ahna wiilkii waa lala haray annagiina waana kan waxaas wax caqliga ma aha buy oo raggii maanta waa waaweynaadeen rag waaweyn baa la noqday maaha zamankii hore oo kale dhallinyaraa la ahaa zamankii hore oo god ceelka lagu rideeyey laakiin hadda rag waaweyn baa la noqdo waarid baa la noqdo carruuraa la dhalay marka caqligal ma aha buu yidhi shala bahbah iyo waxbaa laga hadlayey laakiin maanta raggan waa odayaal weeye waana ciyaalku markay yaryar yihiin bay bahbah iyo waxaas qiimeeyaan qofku markuu weynaado oo caqli yeesho walaalkii waa walaalkii ama aabbihii ha dhala ama hooyadii ha dhashe wuu ilaalinaya marka waxau yidhi alam taclamuu ana abaakum qad akhada calaykum mawthiqan min allah wa min qablu maa faradtum fii yuusuf wa min qablu hadda ka hor tii horuu xusuusiye hadda ka horna miidan ogeyn maa faradtum fii yuusuf gaboodfalkii aad yuusuf ku samayseen dhibaatadii aad ku samayseen aabbihii intaad been u sheegteen oo ka kaxaysateen oo ceel ku rideen haddana been sheegteen haddana addoonnimo u iibiseen miidan xusuusanayn kayf manta ay caqli u tahay maanta inaynu innagoo iska soconno aabba u tagno wa min qablu maa faradtum fii yuusuf mal xallu marka isagii baa xalkii keenay waxa uu yidhi falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abii aw yaxkuma allaahu lii wa huwa khayru alxaakimiin falan abraxa alarda dhulkaan dhulkan masar oo aan maanta joogo aniga ka tegi mayo mayda la caraabayo anigu waa harayaa falan abraxa alarda ay masar xataa ya'dana lii abii ilaa aabbahay ii idmo oo intaad khabarkii gaaro uu markaa fartiin iisoo faroo yidhaahdo iska imow haddii ninkaa lala haray adigu bal iska imow uu yidhaahdo oo markaa dee aan cududaar yeesho aan halkaa cududaar helo hadi kale dhaartiiba ay hortaalla iyo waxa weye cahdigii balantii la galay xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allaahu lii ama ilaahay waxa weeye ii xukumo ay macnaha ilaahay ii xukuma walaalkay oo aan walaalkay soo furto ama la ii sii daayo ama qaabkan maaragtay ugu ugu dadaali karaba inaan walaalkay intaan soo helo anoo wada aabba u geeyo iyo inaan bartaan joogo oo isagii ka warqaba maahee anuu nin tegaya may falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allaahu lii wa huwa khayru alxaakimiin wa huwa allah khayru alxaakimiin kuwa wax xukumaysaa ugu khayr badan waa nin muslima oo waxa weeye dee nebi baa dhalay nimankan waxa weeye dad muslimiinay ahaayeen laakiin khaladka dhallinyaranimaa keentay ma aha dad gaala ah oo khayr daran waa dad muslimiina weeye marka ilaahay baa aaminsan yahy waa dhal nebi weeye waxa iyagoo dhan waa muslimiin waa awlaadu yacquub waxa weeye markaa halkaasuu istaagay maxaan samaynaa inteedii kale marka amar buu siiyo wuxuu yidhi irjicuu ilaa abiikum orda idinku taga sagaalkiina kale israaca raashinka iyo awrta kaxeeya oo ciddii u geeya ila ciddii waa waa gaajoonaysaa haddii kale meeshii ma wada joogi karno hadda dagaal aynu gallo xoog aan wax ku qaadan karnana ma jiro oo ninkaana ciidamo iyo wuxuu haystaa dowlad dhan marka uma babac dhigi karno marka irjicuu ilaa abiikum idinku orda noqda taga buu yidhi aabba u taga ilaa abiikum faquuluu waxaad dhahdaan yaa abaana aabbahayow inna bnaka saraq wiilkaagii banyaamiin ahaa saraqa wax buu xaday oo waa lala haro dhibaatadaasaa dhacday haa qiraa'ooyin kalaa jiro cabdullaahi ibnu cabbaas iyo akhriyeen baa layidhi oo odhanaya ina bnaka suriq ay nusiba ila sariqa oo mabniyun lilmajhuula waxaa loo nisbeeyey inuu wax xaday baa la yidhi laakiin annagu maanu ogeyn meeshuu wax ku xaday laakiin tuug waxaa loo nisbeeya sariqa qiraa'ada cadeena waa ina bnaka saraq wiilkaagii waxbuu xaday wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimnaa wamaa kunnaa lilgeybi xaafidiin wamaa shahidnaa annagu markhaanti kamaanu ahayn oo kamaanu markhaanti kicin ilaa bimaa calimnaa wixii aanu cilmi u lahayn mooye oo macnaha waxay ka ixtiraasayaan macnaha iyagaa awal ka markhaanti kacay oo yidhi diinteedu waxay qabtaa in lala haro kii waxday haddana wixii diinteedu qabtay baan ka markhaanti kacnay waanu cilmi u lahayn laakiin ninkan inuu waxaday oo alaabtiisa ay ku dhex jiro suwaaci annagu maanu ogeyn oo waa cilmi qeyb wamaa kunnaa lilgeybi xaafidiin waxa qeybkaa naga qarsoonna annagu kuwa xifdiya ma nihin oo ma ogaan karno oo ninkaa annaga naglama tashan mana aanu ogeyn taas ku cududaarta buy halkaa aabba oo caddeeye haddee sidaa sameeyuu yidhi orda wuxuu ugu sii daroo waxa uu yidhi aabbe inta intaa u sheegtaan ma rumaysanaya marka aabbe nimankan oo aabbahood ma yeelaya waayo awal bay been u sheegeen a beentaada hore runtaada damay u darantaa taal ma rumaysanayo waxaad ku dhahdaan buu yidhi was'al ilqaryata alatii kunnaa fiiha waalciira alatii aqbalnaa fiiha ujeeda walciira alatii aqbalnaa fiiha wa innaa la saadiquun was'al aabbo waxaad weydiisaa ahla alqarya was'al ilqarya ay ahla alqarya qaryadu waa masar oo qaryada magaalada la yidhahdaa qur-aanku magaaladu uu isticmaalaa qarya laakiin luqadda carabiga qarya waxaa la yidhahdaa tuulada yarta ah laakiin qarya qur-aanku wuxuu isticmaalaa magaalooyinka waaweyn sida maka iyo masar iyo madiina iyo magaalooyinka waaweyn ayaa loo isticmaalaa marka was'al ilqarya ay masar baa la tilmaamaya was'al alqaryata alatii kunnaa fiiha ay ahla qarya weydii laanno guryaha iyo jidaarka iyo dhagaxa wax la weydiin mayee waa ahlalqarya dadka deggan magaalada degganaa weydii waa arrinkaani waa arrin mashhuuruu noqday dadkii oo dhan baa ogaa annaga keliya maaha ummadda dhan waa ka markhaantiya haa ile ninkan waa la baaray waa laga soo saaray warkii magaalado dhan buu galay ummaddii o dhan waa ogta was'al ilqaryata alatii kunnaa fiiha waalciira alatii aqbalnaa fiiha waalciira safarkii aqbalnaa fiiha ayn macnaha safaradii aanu isku waktiga ahayn oo meesha wada joognayo isa soo raacnay ilaa dhulkao dhan baa laga soo safraye oo waa kuwaan dadkii aanu la soconnay bal weydii xaaladda oo waxa weeye waa arrin mashhuura oo aan qarsoonayn weeye marka tani run bay sheegayaan waa innaa la saadiquun waa runtoo tani laakiin markii ay yuusuf ku ridayeen ceelka ma ay dhihin dad weydii mana ay dhihin waxa weeye dad baa ka warqabay ilaa iyagaa qariyey oo arrintaas sameeye hadda laakiin waxay leeyihiin annagu berii baan nahay waana runtood beri bay yihiin hadda oo arrintu waxa weeye iyagu shaqo kuma le marka annagu run baan sheegaynaa wa innaa la saadiquun intaasuu kula dardaarmay ninkii ugu weynaa wuxuu yidhi orda aabba u taga u sheega wiilkii inuu waxaday annaguna aanu war u haynin cilmi qeybkana aanu ka warqabin waxaadna weydiisaa magaaladii dhammayd oo arrintu ka dhacday waxaad weydiisaa dadkii safarka nala socday oo dhulkan ka soo safray oo nala soo raacay ummadoo dhan baa og marka annagaa waxaan maanta qarinayna ma jirto run baan sheegaynaa waa inaa la saadiquun muxuu ugu jawaabay marka waa waxa uu siiyey jawaabtii hore oo kale waayo beentaada hore runtaada dambey u daran tahay yaa ku aaminaya haddii been lagugu bartay cidna ku aamini mayso marka yacquub maadaama uu ku bartay been ma aaminayo yacquub baa hadlay marka qaala waxa uu yidhi bal sawalat lakum anfusukum amraa fa sabrun jamiil bal iska daa waxaa sheegaysaan waxba kama jira wa bal idiraabiya la yidhahdo waxa aad sheegteen oo dhan waxba kama jiraan waay ee waa maxay xaqiiqadu sawalat lakum anfusukum amraa naftiinaa wax idii qurxisay haa naftiinaa wax idii qurxisay macnaha shalay yuusuf baad sidaa u gasheen maantana banyaamiin baad iga qaadeen oo aad si cidlo uga soo tagteen idinka ayaa dhibta oo dhan ka shaqaynaya wey marka culimadu waxay leeyihiin sida maxamed ibnu isxaaq oo kale macnaha saa wuxuu u yidhi macnaha maadaama markii hore ay been sheegeen oo beentii ay sheegeen oo yuusuf ku sameeyeen tanina sabab u tahay waa isku xidhan yihiin shalay yuusuf baad ceel ku rideen been baad ii sheegteen sababtii baa keentay maantana in lala hara banyaamiin ee banyaamiin waxba ma xadin sababtii baa marka keentay sidaa daraaddeed marka idinka ayaa dhibta keenay bal sawalat lakum anfusukum amraa ayuu yidhi fa sabrun jamiil ay fa sabrii sabrun jamiil waa sida aayaddii hore oo kale anigu waa sabrayaa ay sabrun laa jazaca fiihi bay dheh culammadu argagax ma jiro cidna u eed sheegan mayo waa sabraya oo yuusuf wuxuu aaminsan yahay yacquub in wiilashiisii uu helayo yuusufna dhiman banyaamiinna dhibaato gaarayn kulli buu aaminsan yahay ilahay buu ku kalsoon yahay markaasuu yidhi casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiica ina huwa alcaliimu alxakiim casa allaahu ay xaqiiqa casaa qur-aanka meesha ku saarta waa xaqiiqa ay macnaha xaqiiqo waxaa ah oo allah subxaana wa tacaala inuu keenayo iyagoo dhan casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiica ha ilaahay inuu kulligood ii keeno ayuu xaqiiqo ku yahy macnaha hadda waa jamciyey bihim buu yidhi waa yuusuf iyo banyaamiin iyo ninkii ku haroo kabiirahum saddexdiiba wuu jamciyey waana dhici doontaayoo saddexdaba wuu la kulmi doonaa oo waxa weeye rajihiisaasi waa u dhaboobay casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiica ha innahu huwa alcaliimu alxakiim buy ay innahu alle allah subxaana wa tacaala huwa alcaliimu kan u cilmi badan weeye biaxwaali xaaladayda iyo waxaad igu samayseen iyo xaaladdu say tahay ilaah baa u cilmi badan alxakiimu isaga ayaa xikmad badanoo lahu alxikmatu albaaliqa wixii uu xukumayo meesha ku habboon buu dhigaa idan marka ilaahay buu tala saarsaday kabacdi markaas ayuu yidhi iyagiina waa beeniyey oo waa ku beeniyey sidaas ayuu marka kabacdi buu la dardaarmi doonaa casharka dambaan ku arkaynaa uu odhan doono idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih orda raadiya yuusuf iyo walaalkiis halkaasaa marka arrintii baa soo dhowaatay mar dhow bay arrintu caddaanaysaa inay maaragtay yuusuf uu ninkan yahay oo reer yacquub oo dhan wada kulmi doonaan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayaa cashirka kusoo jiraynaa kan dambana gaar baan u sharaxaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin